agaasimaha guud ee isbitaalka faaruuq ee kiyaala xaafadda holwadaag ee magaalada beledweyne doctor abdiqaani ibraahim xuseen iyo qaar ku mid ee dhakhaatiirta isbitaalka iyo weliba daaweyn iyo baaritaano caafimaad iyoon sameyna qoysaska hadanyarta ee ku noola tuulada shiima ee kataala galbeedka magaalada beledweyne bukaanada lagu helay cudurada lakabaariya la siiyey daaweyn bilaasha iyo tala caafimaad si u muujiyaan taxadar maadaama xiligan oo kale markii uu sababiga ah biyuusha nagdana iyo dilaaca korana cuduro shalgidisana bukaano badan waa qaabilnay bukaanada aad bukaan aada u ildarnaa jiray tusaale ahaan mar ay biyo hadday soo baxaan waa dareemi kartaa waxaa badanayo cudurada faafo shuban badanaa jiray bukaama hadda faleenbooyin aan ku xirnaa jira kuwa aneemiya kuwa bareeshar ka dhacsan yahay oo faleenbooyin lagu xiray kuwa kaleo caadi loo caawiyan waa jireen oo qonfaac iyo xanuuno kale iska jiraan oo qaarkood ay nimonia ay hayso caqabad badan ay ka jirto marka caqabado badan iska jiray oo barnaamijka caafimaad darra ay ka jirta tuulada anagana alxamdulilah marka barnaamijka waa ku guuleysanay waxaan rafaad soo marna waa nimaanay haddana shaqada way socotaa alxamdulilah bukaano badanna waa la qaabilay inta dhimaanna inaan sii dhamaystirnaa rajeyna hadduu la yiraahdo koley maalin iyo laba ma looga dhammaanayo wixii marka caqabado kala oo soo baxa ama wixii hadda aan rikoord garaysanana hadduu la yiraha inaan kusoo laabano beriis hadda biyo shaqada aan dib u sii wadno waa rajeynaynaa hadduu la yiraha meelo kale oo noo sii ballansanna waa jiraan sida baali oo kaleenta cido badan oo degnaa noola sheegay ooba ku dhibaataysan garsomaaloo kale dad badan oo ku qaxa jiro bisloo kale dad badanaa degan jaabuur wadadaa degan marka insha allah iyagana xaggooda caqabado badana ka jiro warbixino badanaa naga soo gaartay marka insha allah intay naftan ugu jirto dadka walaaleen waa caawinaynaa inaan caawinaana diyaar u nahay marka waan dadaalaynaa insha allah hadduu la yiraha qaar ku mid ee bulshadii ku faa'iidaystay daryeelka caafimaadku bilaashka iyo ku heleen isbitaalka faaruuq ee magaalada beledweyne iyaa kumahanageen waana hadhawaayeen daryeelkii lanfidiyey ninkan ilaahay khayr siya ninkana hadda maanta na soo caawiyey ilaahay khayr siya waxawaa waxu madaliinaynaa ilaahayaa mahadda iskale waxu madaliinaynaa haddii ilaahay yiraahdo nagubni waxawaa jirada biyahan markay imaadaan jiraa la socota jirada la socota shibana la socda kanao malaariya la socota marka waxawaa intaasaa ilaahay khayrsi nagu caawiyeen hadda maanta doctoorka marka qaar allaha siiyo hadda barnaamijka imaashaha inta la imaaday asiga ayaa kaskiisa isku soo abaabulay annagoo macnaha cidna oo cid kale aan ugu daba istaagnayn hadda waa aragtaan dad fara badan aa ku xanuunsanaa marka hadda aad waxay ugu baahan yihiin daayo u baahan yihiin hadda wixii anaga aan u keenna markaan fiirin wax ku filan ma ahan marka ee dadka muslimiinta ah marka meel gobolba ay joogaan waxaan ka codsana dadkan macnaa in oo ilaalo oo gooni loo fiiriyo marka caqabadanna waa alxamdulilah ilaaha keenay wax al waxuu ilaahay keen waa in lagu shukriyo waayo waxaa u qabnay meeshan xanuun badanaa jire xanuunku waa ka mad a waa kanaaci wax badan malaari wax badan waxaas badan ka jirin